dhammaan wuxuu luqatan aliltizaam wixii la laasimsadaa wa sharcan iltizaamu daynin haabitin fii dimmati اlkayr dayn qof lagu leeyahay in la laasimsado aduu aadan lagugu lahayn ow ixdaaru caynin madmuunatin cayn soo xaadiradeeda inuu laasimsado neefkan laysku haysto anaa berita keena taas waxay rataa inuu kafaarada geli karo oo badani man yustaxaqu xuduuru marka labadaas dambe ba kafaaraday geli karaan dhammaantuna waxa weeye dayn nin lagu leeyahaa tiri daynkaas anaa bixina iltizaamkaas marka dhammaantu waxa weye nin baa wax loo qabsaday ninkii wax loo qabsadaa ninkaani wuxuu yidhi anaa wixii bixinaya la siida imise qof baa marka meeshaas ku jirta saddex qof baa loo baahan yahay saddexdooda kii kastaaba rukni wey min arkaani damaan ninka oo wax laasimsanahaya waxa la yidhaha daamin midka wax loo haystana waxaa la yidhaha madmuunun canhu waa ninkii la qabsaday midka wax loo damaanayo laleeya waxaagii baa lagu siinahaya waxaa la yidhaha madmuunun lahu meeshaas marka maxaa soo haray deenkii laysku haysto madmuun la yidhaahdo iyo siiqadii intaasaa marka arkaanti noqonaysa damaantaasna haddii qof nool iyo qof dhintayba qofku waa ohan karaa wixii anaa bixina sidii nebiga sala allahu calayh wasalam markii janaaze loo keenay uu yidhi dayn miyaa lagu leeyahay le laba diinaar markaasuu yii salluu calaa saaxibi abu qataada miyuu amaaqa nin baa istaagay wuxuu yidhi yaa rasuulallah diinaaraani calay markaas kabacdaa nabiga sal allahu alayh wasalam marka damaantaas qofku yidhaha wixii anaa bixinahaya damaan damaantaas faa'iidada marka laga helahayaa maxay noqonaysaa hadduu yidhaha ninkaas wixiisi anaa bixinaya ninkaan ha iska tago anaa wax layga rabaa saas miya waxaa la yaha faa'iidadeedu waxa weeye tawsiicatu maxali lxaq ninkaan deynka laga qaba awal ninkaasuu qabsan jiray laakiin maanta laba nin ayuu helahayaa midba mar uu qabsanahayo si wixiisi ugu soo baxaan hadduu kan ka helay hadduu kan ka helo hadba kii uu wax ka helahay ayuu qabsana booskii baa loo ballaariyay meeshii xaqiisa ku dheganaa ayaa u ballaartay maahane nin uu ka tegey oo uusan usoo laabanayni ma jiro nin uu ka tegey uusan usoo laabanayni meesha kuma jiro yasixu damaanu man yasixu tasarufuhu fii maali yasixu waxaa ansaxaya damaanu man mid inuu wax damaano yasixu uu ansaxayo tasarufuhu fii maalihi maalkiisa inuu ku tasaruf ninkii xoolihiisa maamulan karaa wax waa damaani karaa haye shardigaas yaa iska leh waa shardi qofka damaantiisu ansaxaysa waa qofkii maalkiisa maamulan kara shardu daamin ninka wax damaanaya shardigiisu waa inuu xoolihiisa inuu maamulan karo shardu daamin falaa yasixu ka ansixi maayo damaankii falaa yasixu damaanu min sabiyin ومجنون وسفيه وعبد لم يأذن له سيده سيدكيس وسنو إذن وسن ورن صوت ضمان أدون سيدكيس وسن ورن صوت ضمان intu daas damaana ka ansix mayso maxaa yeelay waxay maamulan karaan ma haystaan tabi waa loo taliyaa majnuunkiisa fiihi addoonkaana saw waxma male ninkaas wixiisuu maamulahaya marka intoodaas xoolahooda maadaama aysan maamulan karin hebel anaa wax ka bixinayana ma oran karo marka shardu daamin waxa weeye an yasixa tasaruf fii maali wayasixu waa ansaxaa min maxjuurin calayhi kii la shiray oo laga joojiyey shaqadii bifalasin cayrnimo darteed suldaankii baa naada bixiyo hebel ninka la yidhaahdo waxba lagama garan karo falas baan ku naadiyey inta xoolahaas uu haysto maxjuur calayhi buu noqona xoolahaas intay yaallaan markii xoolahaas farihiisa ka baxaan oo lakala qaybsado waa la fasaxa waxaa lee bax marka meesha arsaaqad ka doonan karti ka doon hadda kabacdi waa fasaxan yahay maxjuurnimadii waa ka baxay laakiin inta xoolihii la qaybsanayo maxjuurka uu yahay nin la haysto intuu yidhahdo anaa ninka wax ka bixinaya la daayo waa oran ninka de waa nin beecyahan oo la aqoon jiray maanta aan wixii ka wareereen mooji inuu beri intuu wax shaqshaqaysto wax iska bixiyo lagama rajo dhigay lagama rajo dhigay marka wax damaanta waxaa loo raacanaya markuu xajrigan ka fakado kabacdi ayaa laleeyahay xoolahan iska bixi dusha saarata markuu xajir ninka hadde damaantaan wax loo damaanahaya oo waxbaan kuu damaanahayaa isaga hadduu ninkaan u damaano wax dhibaha uu ku qabaa bardu ma jiro ama ninkii uu qabsanaya ama kanuu qabsanaya ku rabu qabsanaya marka asaga hadalkaa ninkaani yidhi wax dhibaataa uu ku hayo ma jiro marka damaankiisa waa ansaxa waa ansaxay macnaheedu waxay noqonaysaa hadduu ninkaas maxjuuru caleyga ah oo asagoo xoolihiisii cayrta lagu naadiyo maantoo dhan la haysto ee- ee xoolihiisii intii lagu kala baxay hadduu nin damaano hadhowtadii markii shaqadaani dhammaataa loo raacayaa deyntii u damaana waxaa leekeen wamin cabdin adoonna waa ka ansaxaya adina lahu uu idnay sayidu sayidkiisibaa u idnay sayidkiisibaa u idnayo ee wuxuu yidhi soo damaan hebel ninka la yidhaahdo deenka u qaba soo dam hayo madmuunu lahu maxaa shardi u ah wuxuu yidhi wayushtaradu macrifatu lmadmuuni lahu midka wax loo damaanahay in la yaqaanaa shardi u hadduusan ninka wax u damaanahay uusan aqoon hadhowtay ma nin walbaa qabsanaya mise nin walba waa diida lamaba yaqaanba qofka wax ku leh qofka wax ku yeesha waa inuu yaqaano ninka wax u damaanayo ninkaan deenka ninka u haysta waa inuu yaqaano wejigiisa yaqaanaa sidiisa kale u yaqaanaa ninka ninkaan deenka u haysta waa inuu yaqaano maxaa yeele hadhowtay qofku waxu waxu gudi lahaa baa la rabaa walaa yushtaradu ridaahu inuu raadi yahay shardi maaha waxba ii damaani maysa xataa hadduu yihahdo yidhaa maya anaa ninkaan dabintay hadhowteed waxaa lee waa lagugu leeyay maxaa yeele ninkaan asagaa waxa laasimsoo dusha iska saar walaa rida almadmuuni canhu midka xaggiisa wax laga damaanayo la haysto inuu raadi yahay shardi maaha isagoo le waxbaa iga damaanaya dhaaf hadduu yihaa waa damaantay waa laga raba walaa macrifatu inuu yaqaano ninka madmuun canhuga ahoo wax loo haysto inuu yaqaanaa shardi maaha maxaa yeele ninkaan berdi waxba loo gudima waxa wax guda waxa loo gudahaya waa ninkaasoo la rabo inuu wax u gudo laakiin inuu yaqaano muhiim weeye si hadhowtadii markii uu shaygii gudo ee deyntii ugu laabto wayushtaradu an yakuuna almadmuunu daynan meeshaasna waa shardigii madmuunkii deynta laysku leeyahay shardigeedii wey ilaa arkaantaas rugni walba waxaa la rabaa in shuruuddiisa la yaqaan an yakuuna almadmuunu daynan waa inuu yaho haabitan sugan deen aan sugnayn oo leeyahay wixii aan aan ninkaas la yidhaha ama haysid anaa damaanta kolleyba dadku hadda waa iska isticmaalaayo waxaa la yidhaahdaa maqaayadda ninkaas raashin ku qor waxa anaa bixina marka waa inay deyn saabit tahay macluumna waa inay tahay wa an ya'tiya waa inuu la yimaadaa bilafdin yaqtadi liltizaam lafdi laazimsi keena ka damintu waa damaanay daynanka ow taxamaltu anaa dusha saartay wanaxwu dalik wixii la mid wax iltizaamkeena anaa laasimsaday anaa damaanay anaa dusha saartay wax waa inuu sheego oo lagu garto inuu sheegay walaa yajuusu tacliiquhu calaa shardi marka shayga madmuunka ah waa inuu deyn taabida yahay intaas wuxuu macluum waa inuu yahay deyn la yaqaano waa inay tahay waxaan la aqoon hadhowteed maxaa la damaantay ninkaan wixii uu qaba ninkaan anaa bixina wixii lama yaqaan taasna ma soconayso labadaas shardina waxa weeye waa madmuun ee madmuunkii deyntii shuruuddeedii wey. siiqadii shuruuddeedii buu kuula galo wuxuu yidhi lafdu iltizaam waa inuu la yimaadaa ka damintu daynaka aw taxamaltuhu wanaxwu dalik walaa yajuusu tacliiquhu calaa shardin shardi in lagu xiraa ma banaa shardigaas marka lagu xirahayaa ee waxaa la rabaa inay siiqadu munajis tahay wax go-an anaa damaantay inuu yidhaha shardigaas lagu xiri doonaa hadhowtadii wuxuu keeni doonaa kalsami xumuu keenay milu idaa jaaa ramadaanu hadduu yimaado faqad damintu waa damaan haddii ramadaan yimaado ayaan damaan ramadaan waa imaan doonaa waa la ogyahay laakiin ma la gaari doonaa ma la gaari doono goor la qabsado ninka lama yaqaan hebel hadduu yimaado waa damaanay hebelima imaanayaa lamama yaqaan marka shardi waa inaan lagu xirin shuruuddii siiqada ayay ka mid tahay hadda hal mas'ala waxaa laga soo istinoonahayaa deyntu waa inay tahay haabit deyn haabita waa inay wayasixu damaanu daraki haleelidii damaanteedii baa ansaxa bacda qabdi amane amanta markuu qaatay ka bacdi ninkii ninbuu wax ka gatay markii lacagtii uu bixiyey ayuu wuxuu yidhi lacagtaas haddii shaygaa haddii laga daba yimaado oo lagugu qabsado oo ninkii lahaa yimaado nin kale inuu leeyahay ay caddaato anaa bixina anaa bixina ninkan wax gadanaya kalsami xumi uga jirta ama ma yaqaan marka wuxuu leeyahay shaygaas haddii nin lagugu qabsado anaa bixina damaanu darag baa leeyahay daragaani waxa weye nin baa meel ka imaanayo shayga qabsanayo oo markhaatinta u keenta xagga kula dhaqaaqa marka haddii arrintaasi dhacdo anaa anaa damaana hadda wax waajibay ma jiraan waxbaa la kala gatay nin nin deyn kulihi ma jiro deyn laazimihi ma jiro wax meeshii deynihi maba yaalaan waxbaa la kala gato waa la kala tegay laakiin inay deyntu gadaal ka soo baxdaa laga baqayo waa deyn aan laazim ahaynoo lilxaaja baahi darteed inaan laga maarmayn masaladan darteedba ayaa loo rusa damaanu darag baa layidhaha waa badeecadii aa gadataa gadaal cidi ka soo haleeshoo qabsata وهو أن يضمن المشتري للمشتري مشتري إنه ضمانه ويأثمن العكت إذا خرج المبيع ألعبت الجري هذا أبحث مستحقا من لمطي هذه ننكي لها صبح نزل لها صبح وقبصده أنا بحنا أو معيبا مد عيبيسن هذا أبحث ألعبت أنا دين نقطة ألعب عيبيسن waxaa laga baqayaa ninkan meel loo doono in la waayo marka hadday alaabtu alaab ceebaysan ay noqoto anaa hadhowteedi ceebteeda guda وللمضمون مطالبة الضامن والمضمون عنه فإذا ذي بالسوق قال فإذا الضمان وحوي نينك وحلو ضمانه يو دين تلي وحو ليه إنه قبصده ضلبده نينك ضامن قال عكت يسي والمضمون عنه لبدا ذا كو عرفه إنه قبص نين انت لغا غوري نين لو غوري حق يسي بوس لغا غوري بوس لو غوري ما جرتين به ولو بلاري بوسك فإن ضمن عدو ضمانه عن الضامن كي واحد ضمانه ضامن آخر نينك لدالب الكل ضمان بوضا ضلبه nin kalaa soo baxayo ninka hebel baa wax dhamaan war hebel waxaad maxaa dhamaan anaa ninka hebel wuxuu uu shaa uu yiri anaa bixina anaa bixina marka booskiyaas ay ballaaranay gidigooda waa laga qabsanaya in la dhaafaya ma jiro ninkan ilaa wixiisi uu ka helo raggan oo dhan waxa weeye waa waa u xujaysiin fain damina can daamini daaminun aakharu qaalaba lkulla dhammaantoodu dal dama ayuu dalba wain daalaba daamina wain daalaba hadduu dalbo addaamina kii damaanay ninkii wax damaanu wuxuu yidhi wixii si wixii buu bixiyey ama hadduu wuxuu rabaaba inuu bixiyo falidaamini waxaa u sugnaaday mudaalabatu lasiili kii asalka ah inuu dalbo bitakhliisihi inuu fakiyo in damina biidnihi idankiisa hadduu ku damaan waagii hore hadduu yidhi hebelow kaala idabiino oo idankiisa uu ku damaano inuu yidhaha war waa lay haystaa lacagtii bixi waa leeyahay inuu ninkaa dalbo oo uu yidhaahdo lacagtii bixi waa dalbahayaa ninka lagu leeyahay dalab kaliya arrinta kuma sugnay hadduu soo istaago wax bixin waayo suldaankaa la geynahayaa xoog baa looga qaadan marka anu waa ku damaana waa lay haystaa lacagti bix lacag buu haystaa iskuma dhejin karee suldaankaa la geynaya waxaa leeyahay ka bix lacagta ninku waa ku dam waa ku damay in damina biidnihi buu yidhi hadduu idankiisa markii hore ku damaa laakiin markii hore asagoo le war hay damaanana aniga shaqada ugu meelheeda iga tag hadduu iska damintay hawa saa iska bixin ama asagoo aan kaba warqabin inuu iska damin fain abraa haduu beri yeelo alcasiila kii asalka ahaa beri addaaminu daaminku waa beri noqona ninkii deynta lahaa ninku awal deynta ku lahaa wuxuu yidhi hebel aniga waa iska kaamisaaba waxba kuuma haysto kii kale oryaa adiga wax iga damaantay ken ma oran karo maxaa yeelay ninkan waxaa loo haystaa ninkan wixiisi ah mar haddii kii asalka wax lagu lahaaba la masaabaxay midkan wax loo doonta male awalba waxa uu ninkaani u dabintay ninkaanu ahaa ninkiina waa waa la masaabaxay waxba looma haysto wain abraa daamina daaminkii hadduu beri yeelo ninkaa nink ninka haysto u yimi markaasuu yidhi hebelow anaa waxa ku siina iska dha hadhowta markii ay is arkeenba wuxuu yidhi bis adiga waxba kuma haysta iska tag lam yabra' beri noqon maayo alcasiilu kii asalka ah kii deynka asal lagu lahaa beri noqon maayo ninkaana hawshii dambe uu soo dhex galaa laga fasaxay laakiin kii hore deynka siisiyaa loogu leeyay laakiin kii asal deynka lagu lahaa haddii la beri yeelo oo la masaabaxo hadde waxaa laysku haystaaba deenkaasu ahaaye meesha waa lagu kala baxa marka beriyeelka uu beri yeelahayo ninka wax damaanay iyo ninkii waagii hore uu ku lahaa waa kala duwan yihi haddii kii waagii hore wax ku lahaa uu beri yeelo oo masaabaxo kan wax uma qabsan karo laakiin hadduu kan masaabaxo wax dabintay dabinnimadii aan kaa dhaafay weeye deyntii oo dhan meesha kama bixi deyntii o dhan meesha kama bixin dabinnimadii uu ka baxay wain qada daaminu ninkii daaminka ahaabaa guday addayna deyntii waa la qabsaday deyntiibuu bixi rajaca bihi bidayni wuxuu ugu laabanaya cala alcasiili in kaana damina biidnihi idankiisa hadduu ku damaano hadduu idankiisa ku damaanay deyntii ugu laaban deyntii waa kaa baxshay si lacag wailaa hadduusan idankiisa ku damaanin falaa maya hadduu markii isagu yidhi wari dabiino isagaa isagaa deynta geliyey marka waa ugu laabanaya wuxuu leeyahay sawaan qadaahu gudyaa biidnihi idankiisa am laa maya guditaanka dambe inuu idno yidhaa iga gudiyo inuusan oran marka hore dabiinaba hadduu yidhaahdo ninkii iltizaamkii waa geliyey hadda kabacdi iga gudiya ha iga gudin hadduu gudo qasab baaba looga gudsanaya waa waa waa- waa u laabanaya waa waa bixina walaa yasixu damaanu lacyaani canyaal damaankood ma ansaxayo kalmaqsuudi kii la booliyey walcawaari caariyooyinka ninkaan ninbuu waxbuu ka booliyey marka wixii uu ka booliyey anaa neef nool oo meel jooga weeye ama wax meel jooga waxaas anaa damaana ma ansaxaysa deynnimadii aa meesha laga waayay deyn bu wey waxa la damaantaa ma ahane wax oo nool ayaga lama damin wax nool waxaa la yidhaha kafaalo ee neefkaana laysku haystaa marka haddii laysku haysto maanta markhaatiga laguma kala bixi karo beri baa qaaliga loo soo laabanayo markhaatiga la keeni karaa ilaa caawa anaa soo inaa berita keena beri keena waa oran karaa laakiin ninkaas hebel ee xoolihii uu dhacay oo xoolo nool oo yaalla anaa dabintay ma ansaxayso alle xoolaha iska keen deyn weeye waxa la dabinta deynta iyo hadde caynta waa kala duwan yihiin caynta ninku wax loogu cudurdaaroo kale male keena baa la leeyahy laakiin deynta waxaa suuragalay inuusan hadda waxayn hadduusan waxayn maxaa laga qaadi kara waxba lagama qaadi karo marka caynta lama damiinan karo laakiin deynta la damiinana watasixu lkafaalatu kafaala ansaxda kafaala iyo damaan waa kala duwan yihiin kafaaladuna waxay ku jeedaa abdaanta ninkaan anaa keenahaya hadhowtidii wixii la rabaa lagu cadaysto damaantuna waxay ku socotaa xoolaha xoolaha ninkan lagu leeyahay anaa bixina marka damaan waxa weye fi lmaal fi duyuun kafaalana waxa weye fi labdaan qofkaana anigu keena watasixu lkafaalatu kafaala ansaxda bibadani man mid badankiis in la kafaalo qaado calayhi maalun xoolo korkiisa yihiin ow cuquubatun cuquuba korkiisa ay tahay liaadamiyin aadami sugna qof aadami ah ciqaab ku leh ama maal baa lagu leeyahy kalqisaasi qisaastii wey xadilqadfi xadulqadafkii wey biidni lmakbufuuni ee, kii la kafaalay qaa- kafaalo qaadahay idankiisa ninkaan la dabinanayo waa inuu asagu yidhahdo hallay dabinto shardi wey haddii uusan asagu idankiisa ayuusan noqon hadhowtiisa sida lagu keenaa dhib noqonaysa waa iska baxsanaya hadduu rabo laakiin waxaa la rabaa inuu asagu mas-uuliyadda wax ku leeyahay uu yidhaha hebel dabiino aniga waa u imaanaya xadulqadafka iyo qisaasta iyo waxay wixii lagu leeyahay waa layga hobsanaa dabiino inuu asagu yidhaha biidni lmakfuul wain kaana calayhi xadun xad hadduu korkiisa yahay lilahi tacaala falaa tasixu dama- eh, kafaaladu ansixi mayso ninkaan xad baa laga oofinaya xadka inta laga oofinaya anaa keenaya ma so- ma soconayso hadduu iska baxsado cararaba suldaanku ceegsanma isagoo la garaacayaba hadduu fakado waa la iska dhaafa musaamixuu iskaga dhisan yahay asaga waxa oo xabsiga la geli iyo rafaadka loo marahaya ma haddii marka xadka in lagu fuliyo ay suuro gashana waa lagu fulinaya hadduu ama fakado ama eh, inkirtamo ama wax markhaatiga ku caddaaya faraha laga qaadaya da- askar la daba dhigi maayo la gaajoosi maayo la raadin maayo. xuduudda iyadu raaraadis male marka nin dabiinan haya ma jiro hadduu baxsanayo ha iska baxso uma idaa saxat ilkafaalatu kafaaladu hadday ansaxdo oo fa udliqa fa adlaqa uu idlaaqo ninkii kafaalo qaadah adlaqadaan macnaha waxa muddo uma qaban muddo hebel baan ku keenaya ma oran duuliba bihi fi lxaali haddaa laga dalban macnaha markii la rabaa laga dalban kara ninkaan anaa keena maxkamadda horta wakti ma qaban saddex beraan ku keenaya lix beraan ku keenaya waxma uusan oran haddaba waxaa laleeyahay keen markii la rabo markii la rabaa laleeyahay keen maxaa yeele muddo ma qabsan ninkaan inuu wax keenuu laasimsan wain sharada ajalan muddo hadduu shardiyo duuliba bihi waa la dalbayaa cinda alajali ajasha agti miduu qabsaday muddadii markii la gaaraa la dalbaya waxa la keeninka hadduu keeno wain inqadaca khabaruhu khabarkiisu hadduu go-o ninkii baa baxsaday meeluu jiraba waa la garan waaya lam yudaalib bihi laga dalbi maayo xataa yucrafa maka maka yacrifa makaanahu ilaa uu aqoonsado booska uu joogo markii booskiisa la jooga laleeyaha keen wayumhalu waana la sugayaa muddata dahaabi intuu sii socdayo wal cawdi intuu soo noqonayo muddadaasna waa la sugana fain lam yuxdurhu hadduusan muddadaa ku keenin xubisa waa la xira xabsi baa la gelina waxaa leeyahy aduguna meesha ku jira ilaa ninkii akiin walaa talzamhu ku laazimi mayso qaraamatu maa maa calayhi wixii korkiisa ah inuu gudo kule masale fuqahada ku kala duwan yihiin weeye marka eh, wuxuu leeyahay inuu gudaa korkiisa maaha oo ninkaan xoola maahan wuxuu laazimsaday ninkaan keenidiisu ah ayadana waa loo xiraya ilaa ninkii keeno wain maata almakfuulu kii la kafaalo qaaday hadduu dhinto saqadat ilkafaalatu waa dhacday ninka keen leeya nin nooloo socdaa laga rabay inuu keenay haddii uu dhinto maxaa maxaa muxuu keena nin dhintay keen hadalkaa laga fahmima laakiin in duuliba hadii la dalbo biixdaarihi inuu keeno qabla dafni intaan la duugin liyashhada inuu markhaati furo calaa caynihi cayntiisi waamkanahu dalika saas in ay u suuro gasho lazimahu waa laazima ninkaan waxbaa lagu sheeganay markhaatigii baa maqnaa haddana waa dhintay meel dhowbuu yaalla waxaa le keen araggiisa markhaati waxa ku furan in deynka lagu lahaa si hadhowtay tarakadiisii looga doonto keen markhaati ha lagu furo marka intaan la duugin in wejigiisa la arko oo lagu markhaati furo haddii ay tahay waxaa le isagoo meydkiisaa keen haday suuragal tahay inuu keeno maxaa yeelay xaq baa meesha ku baaba'ahayo ee haddii la keeno la arko le ninkaan waa yahay ninkii ninka deynka ka qabay markhaatigaa lagu furo hadhowtadii tarakadii baa la doonan xoolihii uu ka tegaa wax laga raadsan lahaa haddii kale xoolahaas waa baaba'ahayaano ee markhaatiga wax furo la arki maayo kana deynku la dhimana meeshaas marka damaantaasi iyo kafaaladaas labadooda midna waxay ku saabsan tahay deynta midna waxay ku saabsan tahay oo- badanka qof la keenayo oo laleeyahay qof hebel anaa keena baabu sharika sharikadii baabkeedii wey. sharikadaas waxa uu yidhi luqatan cala ikhtilaaf wa sharcan caqdun yaqtadii hubuuta alxaqi fii shayin liithnayn xaq laba qof inuu shay ugu sugnaado iyo fa aksara wax ka badan calaa wajhi shuyuuc shuyuuc mar haddii la yidhaahdo waxaa weeye waa waxaan la kala saari karin gurigaa nimanku waa wada leeyihiin nin gabal gaaroo leeyahay ma jiro nin gabal gaar wada wuxoo dhan baa iskugu darsay gabalkii walba waxbuu ku leeyahay shuyuuc saas marka shay bay wada leeyihiin oo eh, nin walba milkigiisu waa ku faafsan yahay Ee meel gaar ah oo nin leeyahay ma jiro sharikadu waa sidaas marka masaladan sharikada eh, nusuusta kusoo aroortay aada uma fara badan oo sharikada babayaaninaysa axkaamteeda axkaamteedu waxay u badan tahay ijtihaadaad fuqahada meeshii ay ka arkaan inuu qarar weyn ku jiro oo meeshaa meel laysku kedinaya ay tahay waa diidaan meeshii qararkeedu inuu iska fudud yahay ay arkaanna waa ogolaada aragtidoodana waa ku kala tagtaa aad bay ugu kala tagtaa kolleyba sharikaduna shaqo hadda maanta xoog u socoto wey. marka ninkii uun raba ee bax- buxuurta laga qoray waxaan isleeyahay amay wax u sahli karaan ee, adwaa ulbayaan suurat lkahfi waxaan umalaya qisada asxaabulkahfiga ee, meelahaas inuu ka qabanahay baxhi buu meeshaas sameeyey oo sharikaadka ku saabsan mawsuucada fikhiyadu hadda beledka taallana iyadana waa leedahay baxi noocaas oo kale ahay leedahay oo sharikaadka ku saabsan oo madhab walba waxay ka qabto iyo meesha mashaakilku ka imaana marka qaybaheeda asagaa geli doona tasixu waa ansaxdaa min sha- min jaa-izi tasarufi tasarufkiisu ninuu banahay nin tasarufkiisu socon karo wixiisa maamulan kara ninkaasaa dad shirka la geli kara shirkadu marka waxay kala tahay shirko khasab ah iyo mid khiyaar ah shirkada khasabkaah maxay noqon kartaa oo ninkaan si khasaba sheegaan shirka ugu ugu jiro dhaxalka dhaxalka waxbaa la wada dhaxlay nin shirkadaas diidi karaa ma jiro nin walba asagoo aan ka warqabin buu khasab shirkadaas kaga jiro midna waxa wey waa mid khiyaarkooda ayagoo wax iskugu darsanaya hal shay bay wada gateen ee waxbay isku darsadeen lacagii waxbaa la isku darsaday marka shirkadu waxay ka ansaxaysaa marka markay khiyaarka tahay ninkii jaa-isu tasarufa ninkii xoolihiisa maamulan kara ninkii xoolihiisa aan maamulan karin shirkada khasabkaa u geli karaa ee midda khiyaarkaa isagu ma geli karo nin xoolaha maamuli kara hadduu sabigii yahay ee weligiisiibaa shirkada geli karo xoolihiisa shirka gelin kara hadduu maslaxa meesha ka garto laakiin wuu- sabigaana isagu ma geli karo wahiya anwaacun arbaca afar nooc afarta nooc hadde waa tiltilmaami doonaa waxbuu ka magmagacaabi doonaa wainamaa tasixu minhaa waxaa ansaxda sharikatu lcinaani khaasa sharikatu lcinaan wahiya an yaatiya kullu minhuma labadooda mid kastaaba inuu la yimaado weeye bimaalin xoolo inuu la yimaado laba ninoo xoolo isku keensata oo xoolihii nin walba ka shaqaysana oo xoog iyo xoolo isku keensata labadaas nin ama hadday doonaan qof ha u wakiisheeno cid ha u wakiisheeno xooggii ayagu ay gelin lahaayeen cid ha u wakiisheeno ay yidhahan ciddaasaa nooga shaqaynayse xoolihii iyo xooggiiba ayagaa isku keensa ee nin xoog wata ama ee camal wata iyo nin xoolo wato wax isku darsaday maaha oo nin camalkii keensaday nin xooggii keensaday labaduba xoolay keensaday sharikatulcinaan baan leeyahay. sharikadaas shaaficiyadu hal ka mido ay ogol yihiin wey. kuwa kalena ee fuqahada kale waa waxoogaa furuuqba ha udhaxaysa waa ogolyihi marka waxa uu yidhi nin kastaaba maal inuu keensado waxay marka ku shirkoobahayaan waa maal iyo camal shaqana waa isku darsadeen xoogna waa la isku darsaday xooggu ama miduu dad xil loo wakiisha ha noqdo ama mid ayaguba ay qabsadaan ha noqday xoog iyo maal baa la isku keensa watasixu cala nuquudi lacagta waa ku ansaxdaa wa calaa miliyin milina waa ku ansaxda mili mili maxaa la yidhaha mili iyo mutaqawim ya mili waxay yidhahan almiliyu maa xasarahu kaylun aw wasnun wajaaza salamu fiih waa wixii beeg ama miisaan uu koobo salamna ku banaanyay oo shay tilmaami tilmaami karaba laakiin wixii aan beeg geli karin ama miisaan geli karin ama waa geli karaane waxyaala mukhtalid oo isku qasqasan oo sida xalwada iyo biskutka iyo waxyaalaha noocaas oo kale weeyo ee salab kuma ansixi karo waxyaalahaas mutaqawin ba yira waa la qiimeyna masalkiisa lagu gudo labaad marka wax miliga ay ku ansaxaysa miligii maalan waxa weeye waxyaalaha raashinka oo kale raashinka haddii ninkaan kintaal galeya ninka ka qaato hadhowtadii marka u gud waxa leeyahay kintaal nuucii oo kalaa sii miisaankii oo kalaa sii maxaa yeele miisaanna waa koobi karaa shay oo sifadiisa koobmi kartana waayi laakiin kitaabkan oo kale beeg iyo miisaan midna ma koobo markoo kale beeg iyo miisaan midna ma koobo waxa leeyahay waa mutaqawin marka wuxuu leeyahay wax mithli ah ayuu ku ansaxay wayushtaradu an yuklada almaalaani labada maal in laysku qasaa waa shardi bixayu laa yatamadyazaani meelaysan kala bixi karin ma kala soocmi karo labadii maal waa laysku qasay lama kala saari karo waa laba maaloo isku darsay laba lacagood hadday ahayn waa laysku qasay hadday laba raashin ahayn waa laysku qasay wa an yakuuna maalu axadihimaa midkood maalkiisi min jinsi maali laakhari kan kale maalkiisa jinsigiisa waa inuu laba kale jinsi hadday yihiin labadii lacagood waaba laysku qasay laakiin isku qasmi maayaan midna waxa weeye waa qalin midna waa dahab hadda haddii la damca in la kala sooca haddaa tartiib loo kala soocay marka kaasna sharika kuma jirte xoolihii xoolo kala baxsan wey فلو كان لهذا ذهب ولهذا فضة أو لهذا حنضة قمد بليه ولهذا شعير أو لهذا صحيح العطف يوب بليه ولهذا مكسر كان ججب بليه لم ينسحان سعم هذا وتان تلا تغالى كلام ميرام هذه لا يسكو حنا ويشترط أن يأذن كل منهما للآخر في التصرف وعلى شرط يلوي متك استعمل متك كلامه إذن مامرك شركة مرة داي تعب بيعي وحلق لها ينول بوانو أمر قوانو وحكم لبدا من ضمتك قالوا إذن سينا marka labada midba mid wakiiliye fayatasarafu kullu minhuma mid kastaaba waa tasarufaya waa maamulhaya binadari lilmasaalix masaalix uu fiiriyo iyo walixtiyaadi dadaal ninkaan ninka shirkada laahi wixii uu gadahayo waxaa la rabaa inuu maslaxadooda ka taxadiro fiiriyo ka fakaro wax maslaxad daraa wax kuma gadi karo xooluhu xoolihiisa keligiis ma nin kalaa wax lalaho wakiil uu yahay wakiil hadduu yahayna ixtiyaad baa laga rabaa waa dadaalahaya sidii wax ku fiican yahay walaa yabiic falaa yusaafiru bihi lama safro waa idan kama haysto safarka uma idmin safarkuna riski baa soo geli kara meeshii khatar buu geli kara marka meeshaan khatartu geli karto ma gelina laakiin haddii la isku ogyahay inuu la safro oo meel hebel aado meel hebel taas waxa weye wax heshiis lagu yahay walaa yabiicu bimuajalin muajalna kuma gado muajalkaasi waxa weye wax madalaysaan lacag wakti hebel la bixin doonana ku gadi ma waa idan la-aan ku gadima ninkii saaxiibkiisa aanu idmin marka waxaa la rabaa saaxiibkiisa inuu ka haysto tafwiid aamaho inuu ajal ku gab baynahuma ribaxa iyo khasaaraduba dhexdooda aanay calaa qadri lmaaleyni labada maal qadarku haddii marka horeyse wax shuruudahoo la dhigay aan la arag labada maal qadarkoodu noqon khasaaraduna bardu mar walba calaa qadri lmaaleyn wey shuruud iyo shuruud la-aan iyadu kuma xiran xoogaa yar ikhtilaaf wuxuu ku jiraa ribaxa faa'iidada la qaadanahayo fuqahadaan oo kale waxay leeyihiin calaa qadri lmaal wey nin walba xoolihiisu ku qaadana xanaabiladoo kale ayaga waxay yidhahdeen kaasi waxa weeye calaa xasab ilitifaaq haddii laysku waafaqo labadaba mid baa firfircoon ama shaqo badan wada adugu faa'iidadii soo baxday laba meelood baa leeda waa socon kartaa bay leeyihin laakiin hadda waa meeshan waxa weeye calaa qadri lmaali laakiin khasaaradu mar walba maalkay ku xiran tahay intuu leegi ee hadhowteed hebel adaa khasaaro badsanaya laysma oran karo fain sharabaa khilaafa dalika badala waa buraysa qarar baa meesha soo gelayayuu leeyahy wax lagu kadsoon fain cazala axaduhumaa midkood hadduu siibo alaakhara kii kale can tasarufi tasarufka in cazala waa ka siima shaqadii hebel waa kaa joojiya wax baa magadi kara kaas shaqada waa ka joogsid hadduu asna yidhahdna waa kaa joojiyey hadda waa la kala qaybsanaya waa la kala baxay hadduu asagu ka aamuso kan kale yaa iska maamula maxaa yeele kaas wixiisiina isagaa u joogo wixii kalena ciidankii weli waa qaba laakiin ninkaa ninka ciidanka ka joojiyey ciidanka waa ka joogsana tasarufka waa ka joogsana وللآخر كي كان وحو سقنا التصرف إنه سيما مولا إلى أن يعزله صاحبه صاحبك سيئه وكعزله إلى جوج أستغنه إلى هذا وسيما مولا كرحوله ولكل منهما فسخها إنه فسخوا لي متى شاء مرك قدون إنه فسخوا من حساب الله وحل جائز الدرفين لو أنا أعلو وكفرن تونيك يا الشركة وجوجنك وأما شركة الأبدان أنت شركة الأنام وكفسري شركة شركة الأبدان فبادلة شركة الأبدان وحوي حب بالسكولين ساكا سوق على الجري عرب وحبال لقى شقيين أما وحبال الحمالي ما أنتوا شقدي سيد لو جري مركي عيدا ماتو وحي لا سويها على قيب سنة شركة كنا وحانها كشركة الحمالين وغيرهم غير كود من دول دول الحراف ذات حرفين كله على أن يكون الكسب وحي شقيستان بينهم من shirkatu abdaan baa layahay xoog baa wax lagu shaqeey marka taasna waxa weeye sharikadaas wuxuu yidhi sax maahan oo qarar baa ku jira wa sharikatu lwujuuh wujuuhdii sharikadeedii wujuuhdani waxa weeye wajiih waa nin beledka caanka oo meeshu wuxuu ku leeyahay weji buu leeyahay oo ninkuu rabo wax ka qaadanaya saaka farashil ma wataan suuqaa la tagaya nina wax laga daysanaya waa la garaa waa la garaa wixii la helaa la qaybsan sharikatu wujuuhna waa midaas xoola lalama imaan meesha xoogna lalama imaani weji baa laleeyahay والمفاوضة و- وشركة الوجوه والمفاوضة أيضا باطلتان لبضل باطل وي مفاوضة أنا وحوي حليهين وحلا علي وحي دباتها من سوق جار عني عدو شركا كنا وحلا علي وحي لبضل مثل كلا لوقت صدو كان كلنا وكل جري wixii aan shaqaysanana waa noo dhexeeyaan wixii qaraamaha na soo gaaraana aniga adiga waa noo dhexeey haddii aniga wax laga qabsado adna waxbaa ka bixinaysa marka sharikaadka saddexdaa waxa way baadil uu yiri wuxuu arkayaa meeshaas inay saddexdoodaas qarar weyn uu ku jiro fuqahada qaarkood meelaha qaarkood qarar saas uma haysanaado markaasi xoogaa u dabciye لكن برضو حديث كان لود الشدو شركة الأبدان و سعد بن أبي وقاص من وحانينكي نين يراهدين جهاد بالقرح يا وحي عن سوحي أنا وأنا شركو كاسو عن مرأي حديث كيني وحكو جيران سندهان باب الوكالة وكالة بباب كيدي وكالة بعد وحي لغة على الحفظ والتفويض wax la xafidayo wax qof loo loo bandhigo weeye leeyahay hebel waxaas adugu ee maamul wa sharcan tafwiidu shakhsin qof inuu bandhigo weeye amrahu amarkiisa ilaa aakhira mid kale fii maa yaqbalu niyaabata wixii naaibnimo aqbali kara liyafcalahu fii xayaati intuu nool yahay muusan fii xayaati wasiyadii wuu iska jiraa wax ilmaha markaan dhinta adigaa kaasuu meesha ka bixinaya marka intuu nool yahay wuxuu ka shaqaynayo ayuu marka qofka u wakiilanaya wakaaladaas marka imisa ay u baahan tahay dad imisa maxaa kaloo soo loo baahan yahay ya laba nin laga maarmin laba nin oo nino ninka wax le u yahay nina ninka wax loo qabanhayo u yahay ee ninka wax qabanhayay shaygii laysku wakaalan lahaana isagana laga maarmin ma siiqana laga maarmin ma marka afar bay meesha soo baxaysaa marka ninka wax shaqada loo qabanhayo waxaa la yidhaha muwakil ninkaasu wakiisha kanna waxaa la yidhaha wakiil soomaalidu wakiil waa iska taqaan shayga laysku wakiilanayo waxaa la yidhaha muwakalun fiih siiqadii aa meesha ka soo hartay arkaantaas mid walba shuruud buu leeyahay yushtaradu fi lmuwakili walwakiili an yakuuna jaa-izay tasaruf tasarufkoodu miduu banaan yahay waa inay noqdaan tasarufkoodu socona fii maa yuwakalu fiihi waxa loo wakiilana shaygaan ugu wakiilanayo waa inuu kana maamuli karaa kana in loo maamulo waa inuu leeyahay labadooda mid kastaaba waa inuu maamuli karo shaygii kani inuu maamulo aan loo ogolayn حاجي حاجي وحان قوة كشينا نكاح أنا يغبش حاجي نكاح ما فرع لما قلك وحن كان موكل كايا ثور وإنه ما مشغول سان هينين واسي وكيلانك حولا قف سكلي يا حولا عن هبل أنا قوة كيش isagu waa inuu maamusho looma ogolayn marka ninkaana waxa inuu maamusho waa inuu leeyahay kanna waxa waa inuu maamuli karo labadooda waa inuu maamulkooda fula fa watasixu wakaalatu sabiyi sabigii in uu la wakiisho ansaxaysa fi lidni fii dukhuuli daari daarta soo gelidii weligiisii baa wakiisho wuxuu yidhi hebel soo dah wax curfiga weligiis waxay iska ahaan jirtay in intaas loo raaco oo warkiisaa la qaato iyo waxamlil hadiye hadiyadiibuu dhiibay hadiyadan qaado hebel u dhiib waa u wakiilanka walcabdi addoon in la wakiisho ansaxaysa fii qabuuli nikaaxi nikaax aqbalidiisi addoon wax waa nikaaxsan kara marka hadduu asagu wax nikaaxsan karo ninkaana nikaax waa u baahan yahay hebel iisoo aqbal waa soconaysa ويجوز التوكيل وكيل الشعب أي بنان في العقود ماشي أصبح على موكل فيه كشرد جيسي على الوصول بحنا شرد جيسي أي الوصول بحنا وين شيء النيابة أقبل كرار بقف نائب سكذا نقول لكن وحي نائب ليس كذا نقول كريم إيه أباي تعبان ويو أنا مركز سلادة كتو كان هيو ما سعنيس wixii niyaaba aan aqbali karin shaygaan la isku wakiilanaya waa shay naib la iskaga noqon karo waa in wayajuuzu tawkiilu fi lcuquudi heshiisyadii waxii soo gab waxii soo ijaar waxii walfusuuqi fasakhyaashi caqadkan soo fasak shaygaan ceeb buu leeyahay wadalaaqi fariinka iga fur walcidqi xoreyntii wa isbaati lxuquuqi xuquuqdii sugiddeedii adaa wakiili iga ah shaygaan inaad ku dacwooto xaqa soo sugti markhaatigaan wad saas wastiifaa'iha oofsigeedii xaqii markii la sugo ninka iiga soo qaad intaas waa la isku wakiilan karaa wa fii tamliiki mubaaxaati mubaaxaadkii tamalluq baa un laga wadaa bay la tahay mubaaxaadkii hamashadooda shay mubaax oo dhulkaas alle iska yaala subxaana wa tacaala war hebel waadaan kuu dirsayo qorya iisoo war baddaan tagoo shay iiga soo iiga soo bixi halka luuna kasaydi walxashiishi walmiyaah biyihi ceelkaas iiga soo dar biyo ama bad webiga biyo iiga soo dar waa shay iska mubaaxa shaygaas hanashadiisana qof waa loo wakiilan karaa marka qofka waxa doonaya hadduu asagu soo qaatana asaguna waa heli kara hadduu ninkan u soo qaadana ninkii baa yeelan وأما حقوق الله تعالى فإن كانت عبادة لم يجوز ما بناها إلا في تفرقة الزكاة الزكاة كلا جينتي إذا معها والحج وذبح الأضحية أضحية الجورة إيه أضحية أنا يبقى عبادة الجورة إيه الجورة محوها سكرا قالوا كلا جي أروي كلا سي مساكين kuwaas ayaa cibaadadii geli karo yiri niyaabo geli karo وإن كان حدا حد هدو يا إجازة وبناية في استفاء أفسيس دون إثباته سودي سكس حق الله هدو يا حد حد كهبلو ألان هو كشينا سكتي سودي أنا هدي إن مرخاتي لغا قرأ يوم واحد ساس سلطان قصوا أوران كره هبل إنك هبل اللي لا يسوي دي أقدو إلى أقدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها سلطان كاسي وحي سو إجراء لا سوين هاي لكن إنه ما خاطف رأيه هبل وأنا قوة كيشة كسر ما خاطف ما سعنس لكن حقي حتى أفسجس ومثلا سلطان كيبا وحي يري اه ninkan xadka lagu yeeshay xadka ku urfi marka hadda ninkan unayso nebigu sal allau alay wasalam u diray hadday qirato soo rajmi weyso marka oofsigiisi waa loo wakiilan kara wa sharduhaa aliijaabu bilafdi siiqadii baa la soo galay shardul wakaalati alijaabu bilafdi lafdi in lagu ijaabiyo wey min gayri tacliiqin tacliiq la-aan waa inuu ninkaan afkiisa wax laga maqlaa muwakilka ninka wax wakiilanahay war waa in laga maqlaa ka wakaltuka aw bic haada thawba maradan iigal walqabuulu bilafdi aw bilficli ninkaan waa inuu lafdi ku aqbala ama ficil ku aqbala maradii gad waa qaado beecu la gala marka lafdi lagama labadooda midkooda lagaa وهو امتثال ما وكل وكل فيه وكل به وحي لو وكيشي انه في مخها انه فرطانو شغدي بو كدقاق ولا يشترط الفور في القبول اقبلت انه دقدق شرط ما علاقه سيقر هذا لما علن هذا توبع وقبل الله وانصح فان جزها hadduu gooyo waxaa laga tasarufa tasarufkana uu ku xiro calaa shardin shardi jaaza waa bannaan markii horeyse waxa la yidhi tacliiq ma banaana waa kuwa kiisha hebel hadduu yimaado looma ogolen laakiin hadda wuxuu yidhi waa kuwa kiisha laakiin ma- shaqadii uu qaban lahaa buu shardi ku xiray ka qowlihi wakaltuka waa kuwa kiisha walaa tabic ilaa shahrin laakiin ilaa bil waxba hagadi ilaa bil waa wakiisha idankiisaa lagu soconaya hadda ka bacdi ilaa bil waxa gadin hadduu ilaa la gadin taasi dhib male laakiin marka ugu horeysa wakiilashada uu wakiishay hadduu hebel raalli ku noqdo waa ku wakiisha wakaaladii waa ma soconayso walaysa lilwakiili uma sugnaan an yuwakila inuu wakiisho ilaa biidnihi idankiisa maaha ilaa biidnin idan maaha ninkaan xoolahaan inuu gadaa loo wakiishay ninaa usii wakiishay ma soconayso ilaa biidnin idan maahan haddii marka hore la yidhahdo ninkaa rabta uu wakiilo waa wakiilana wakiilkuna wuxuu wakiil ka yahay muwakilkii buu yahay maaha kan wakiilka maaha marka ninkan hadii loo wakiisho nikaax iyo hadii loo wakiisho muxuu ahaa ee, beec iyo hadii loo wakiisho haddaan asaga nin kale sii wakiilo la oran asaga fulina maxaa ku xiga ya wain kaana miya wain kaanadaasi waa dhib badanta walaysa lilwakiili ilaa ee, an yuwakila ilaa biidnin aw kaana ama inuu yahay mima yatawalaahu binafsihi naftiisa wuxuu tawalina Mi- mima laa yatawalaahu binafsihi naftiisa wuxuusa ku tawalin karin aw laa yatamakanu minhu uusan makansan karin likadrati badnaantiisa koley nuskhada saas ku taalla waxay la tahay inay nuskhadaasi roon tahay waa inuu yahay ee idankii idan maahane si kale kuma wakiilan karo ama wax isagu uusan maamuli karin ama uusan makansan karin shaygaan ma maamuli karo maba yaqaanba hebel baabuurkan soo samee baabuurkaasoo ma samayn yaqaan waxaa iska macruufa ninkaas adigu gacantaada ku samey inaan laga wadina la rabo inuu dad adeegso ama shaygaan ma makansan karo waa badan yahay lixdaas dukaan hebel adaa wakiiliga ah lixdoodaba inuusan ninkaan dhex fariisanayn wax iska waadaxo marka idanka midna waa curfi midna waa lafdi midkii hore uu yidhi waa wakiilan karta waa lafdi midkaanu wax uusan isagu qaban karin oo wakiishana waa idan curfi wey. ama wax isaga ka fara badan oo uusan qaban karin buu u wakiisha inuu wakiilanahayo waa iska idan curfiya wey. wax muuqda weeye marka idanku midna waa lafdi midna waa curfi midkaan uusan shaygaba aqoon ama shaygu ka fara badan yaho uusan samayn karin idan curfi wey. idan curfiya wey. markaas waa wakiilada wakiilkuna wuxuu wakiil u yahay ninkii hore maana isaga wakiilu maaha isaga laga amar qaadan maayo hadduu mar wakiisho arrinta waa dhamma ninkaasaa laga idan qaadan marka hadda eh, soomaalidu in badan waxyaalaha isku wakiishaan waxaa ka mid ah nikaaxo kale nikaax haddii la ogyahay ninkan sida wax loo nikaaxiyo inuu yaqaano wax yaqaano nikaaxin karo ninkii wakiishay uu og yahay asagoo wakiisha asagaa fulina wuxuu og yahay hebel baa iga wakiilu yidhi laakiin waa og yahay meeluu ka bilaabay iyo meel uu dhaqaajiyaba inaan la arag taasna waxaa iska waadaxa inuu rabo inuu cid wakiisho waadax bay iska tahay walaalkay baa iga wakiila walaalkan waa og yahay wax uu yaqaano meeluu ka bilaabay inuusan aad marka waxaa iska muuqata inuusan lahayn aduu wax sameeye uu leeyahay eh, nin kale wakiilo meeshaas marka wuxuusan qofku aqoon ama wuxuusan makansan karin haddii ninku u diro oo yidhaha wakiil baa iga taan macnaheedu waxa waye cid kale u dira saasay noqonaysa walaysa lahu malaha an yabiica inuu gado maa wukila fiihi wixii loo wakiishay linafsi naftiisa inuu ka gado isagu iskama gado kankaana loo dhibi alaabtan ka shaqee kan anaa iska gado haddii idan la siiyo waa macquul laakiin idan la-aan naftiisa iskama gadi karo tawali tarafayn bay noqonaysa labadii darafaaseed aw libni saqiir libni saqiir wiilkiisa yar inuu ka gado marka wiilkiisa yarna hadda asaga wakiil u ahaa ee weli u ahaa marka nin asaga wax iska gado noqona walaa biduuni thamani mithlihi shaygaan lacagtiisii ka yarna kuma gadi karo walaa bimuajalin lacag mudaysanna kuma gadi karo walaa bikayri naqdi lbaladi magaaladan lacagta wax looga gata lacag aan hayna kuma gadi karo ilaa an ya'dana lahu inuu idmaana fii dalik marka haddii loo idmo asaga waa iska gadi kara lacagtii uu joogo adugu waa ku qaadan karta haddii saa la yidhaahdo Eh, haddii la yidhaahdo lacagtii uu joogay wax ka yar ku gad haddii la yidhaahdo muddo u qabo haddii la yidhaahdo lacagtan beledka maa lacag kale ku gad wixii idan oo la siiyo waa ku socon kara walow nasa hadduu cadeeyo lahu asaga calaa jinsi tamani lacagti jinsigeedii oo fakhaalafa u khilaafa lam yasix hal beyc beycan sixin nuuc hebel ku gad markaasuu khilaaf ka beyci alfi dirhamin ku dir- kun dirham ku gad buu yidhi fabaaca bialfi dinaarin buu ku gad marka dinaar iyo dirham laba shay oo kala duwan weeye lacagtaas noocaas ku gad hadduu yidhi noocii kama bedeli karo wainasa cala alqadri qadarkiibuu cadeeyey boqol kusoo gado فزاد من الجنس اسوء الجنس فيه هو سيادي صح وان صح كبيع كبيع ب 1000 كن كسوغد وي فباع ب 2000 لو كن كسوغد لو كن درهم كن درهم كسوغد لو كن كسوغد انو رادي هي واخ اسك واضح جنسيgiisii lama bedel ilaa aan yahay inuu ka reebo yiraamaan intaas ma aan wax kale kuma gali kartaa duura intuu ku gal laakiin hadduu soo wax ka reebin oo qiimihii xogaa waxa siya lacag siyaadaha ugu soo garay inuu raalli iska yahay dadka oo muuqata walow qaala wuxuu yidhi ishtari bimiatin boqol ku soo gal fashtaraa wuxuu kusoo galay maa tusaawiihaa wixii boqolkii la egu biduuna miatin boqol kusoo gal boqol ka yar kusoo galay saxaan sax wuxuu yidhi neefkaan boqol kusoo gal neef araya boqol igu soo gal shaygii boqolka joogay ayuu sideetan kusoo galay marka waa ansaxay ninkaas inuu raalli yahay waa iska muuqata shaygiina boqolkii kama qiimo yara waa shaygaasuu rabay boqolka haddii layaa qiimaha ee shee qiimahaas le uu rabay shaygii waa hayaa qiimihiina intii waa ka dhimayn wain ishtaraa bimiatayni laba boqol hadduu kusoo gado maa yusaawi miatayni laba boqol wax la siman falaa maya awal hal boqola wax joogaa leeyahay Waa shay laba boqol joogo labadii boqol kusoo gado marka kaas looma wakiil looma dir shay boqol joogaa loo diray marka inkastoo kane labadii boqol qiimihiisii ay tahay wax loo dirayba maaha ولو وين قال دورا اشتري ب... اشتري بهذا الدينار دينار كان كسو قد شاتا نيف اريو فاشترى به شاتين لبا نيف وكسو قدو تساوي ايو دغنت كل واحدة منهما دينارا ايو دغنت صح وان صح وكانت على الموكل موكل كين وعسكن النبي صلى الله عليه وسلم نكو ادرو وتحيسو ايو نيف نسوق نيف كسو قدو لبا نيف كسو قدو مدنا دينار كسو بحشي مدنا نيف كينا كينا ونيف كي دينار كسو اسلو ولا كيان هذا متسكر موحد كلمة موكل كاسكر صح وكانتا للموكل لبدا موكل كاسكا فإن لم تساوي كل واحدة منهما دينارا هديسا أدق من لم يصح العقد محايا نيف دينار جوغا هو اللي ودر هدي لبدا ونسخان يهين نسخان تا نقول نسخين باسو رقا شرط سوى أقمر وإن قال هدولا للبيع لزيد هبل كقرو فباع لغيره كقرو لم يجوز مبنان وحا لغا يابا زيد قيمها كسو سيدا أولها طرنشا يين وحكو جرين ودن وكلاه وين قال دولا اشتري هذا الثوب مرارا قد فاشتراه وصوغلو فوجده هو هلي معيبا ايضا عيبيسا فله الرد من العلم ليه من كان بيع عدو وكيل وياهي بيع عاس وحي مقتضيات كيسا عيب لو رديه وحيالاتنا وكالة وابو جرت شيء صوغل لوي وحي لسو درسو عيب وحنو عاس ايضا واحد دين كرت او اشترى ثو او اشتري ثوبا مرة صوغل لوي مرة مرة ما قرن اول مرة انه يري مرة عيب كسو بعد مركو وردي هذا وحير مرة سوق مرة نوعاس أي سوق لم يجوز شراء معيب من أي ريثان وقضاء ومبنى مرة هو نظيف وسوق ويشترط كون الموكل فيه معلوما من بعد الوجوه هذا وحال قال موكل فيه شيء على سكو وكيلان هيو إيه مرة هو وحال وين النيابة قال كرتا haddana shuruuddiisi waxaa ka mid a waa inuu shay la yaqaanaya min bacd alwujuuh wajiyaasha qaarkood waa in laga yaqaan shaygan shay guud ahaan majhuula waa inuusan ahayn falow qaala hadduu yidhaha wakaltuka waxaan ku wakiisha fii bayci maali wacidka cabdi addoomahay wax wadayntood wa dalaaqi zawjaati saxa wa ansax maxaa yeele shay si uun loo garan karo أو في كل قليل وكثير وحير يا وحبر ما وكيش أو في كل أمور لم يصح أنسح قرر باكو جرو ليه ماشي سوا وحول بقول ليه هاي قف قف على وجمال نقولكم ويد الوكيل يد أمانة هذا أحكامتي بقى لقالي وكالة أول واحد شروط دي بقى الاحترازين هي وحا لقالي هذا أحكامتي نين كان حوله هيا حولها نو هيو ومامول هيو كعنتي ثم يد ضمان بقى مسوى يد أمانة يد ضمان هذه اللي وحي التلفاز هي أسكب حنا يد أمانة هذه اللي وحي تعدي الآن كنت التلفاز وما حيش ساسي نغنس مركز يد الوكيل يد أمانة فما يتلف منه معه لجيرانkiisa wixii la talfiyo bilaa tafriidin dayicid la'aan laa yadmanahu damaanin shaygii asagoo aan dayicin xafidahayo taxadaraaya dhinta looma haysto تفريد كذا waxa ku jira ifraadna waa ku jira haduu asagu ku tacadiyo shaqo uu qabtay darteed wax ku halaagsadaan oo asagu ficilkiisa wuxuu haleeyay ay wax ku halaagsadaan waa loo haysto asagoo oo shaygii iska talfay asagoo aan dayicina looma haysto wal qawlu fil halaaki war raddi shayga inuu dhintay la sheegto iyo inuu u celiyo la sheegto iyo wamaa yudacaa calayhi waxa lagu sheegto min alkhiyaanati khiyaana qowluhu qowlulwakiilu labadii nin waa isdacweeyeen waxaa laysku qabsaday shaygii waa halaagsaday ma halaagsana waa haysa markhaatina lama hayo waa kuu celiye iimaada celi waa i khayaantay oo lacagtii waxbaa iga reebatay kama aana reeban haddii markhaati la waayo waxaa la qabsanayaa qowlka wakiilka wakiilka qowlkiisaa la qabanaya saa la dhaarina qowlulwakiil ayaa arrintu ku soconaysa ولكل منهما الفسق متاشا لبدا كي ربا markuu rabo ka baxay waana wakiil kulmay waa oran karta midkan wakaaladu waa ka joojiyo waa oran karta fain azalahu haduu ka siibo wakiilnimadii walam yaclam uusan ogeyn wixiina iska maamulayo fatasarafa uu tasarufo wax gado lam yasixa tasarufa tasarufkaasi aan six inkaan tasaruf ma laha wain maata axaduhuma midkood ou junna waasho oo ugmiya calayhi lam yadawala in fasakowda waa fasakmaysa ninkaan ahlu tasarufba waa ka baxay waa waasho isagaaba hadda weli loo yahay maahane isagoo waqtigu wax maamulaya caaba laguma jiro markaa باب الوديعة فصل كاسن راعنا إن شاء الله وديعة وديعة ده واحد من وديعة بيكتم إذا واحد قف أكتس وقتك هبل وحسي هاي ومد الصومالي الأمانة ده ويا قانان قف بقى وحلو دي واحد بقى وقتك وديعة ده سمركا وشيء بناو قف إن وحلو دي بتول وقتك marka ninka wax dhiibanahaya iyo ninka wax loo dhiibahayo labadoodiiba marka wuxuu rabaa shuruubtooda inuu kuu sheego laa tasixu ma ansaxdo ilaa min jaa'izi tasaruf cinda jaa'izi tasaruf tasarufkiisu inuu socon karo agtiisana uu dhigto labada nin marka labada nin oo tasarufkooda maamulkooda socon kara inuu yahay ayaa laga rabaa nin aan tasarufkiisu socon karin nin wax uma dhiiban karo nin aan tasarufkiisu socon karin majnuun oo alaabtaan iyo xafid lama oran karo وين لبدا نمبر نما وحول ما ملان كره وين يي فإن أودع السبي هدو عرور يري وديبت أو سفيه مد باري عند بالغ إن كان قال أكتس شيئا وح فلا يقبله كيهم في الحق قال ما يقبل فإن قبله هدو كأقبلنا دخل في ضمان ضمانتي سوقلا يا شيء مالو كقالو قالو نقرا ولا يبرأ من البلد نقرا إلا بدفعه لوليه ولي سينو ديبا ما سبي وسبي وحا يدبسته هو لمرة عيل سبي أنا وحا وابين كرا وحا لي ولي قال يكين waxaa la siiya haddii kale marka hore isu ka diidaya wuxuu leeyahay falow raddahu lisabiyi hadduu sabigu u celiyo lam yabra ku beri noqon maxaa yeelay shaygii waaba qabtaya hadda qofku u dhiibaya qof wax loo dhiibi kara maaha shaygiina waa qabtoo gacantiisuu gala wain awdaca baaliqun nin qaangaari hadduu u dhiibto cinda sabiyi sabi agtiis hadduu dhigto uga tagto fatalifa cinda sabiyi uu ku tafo sabiga agtiisa litafriidin dayacaad darteed ow gayri lam yadmanhu sabiyu sabigu damaanima sabi awalba inuu wax wakiil noqdo oo muxuu ahaa dad wax u xafido oo waxaas asaga dushiisa maba saar ninkii uga tagto asaga wixiisa iska dayac وإن تلفه هدوس التلفية ضمنه وضمانه وسوق عن تلقى وحي اسكو ديرو سمايو مركز عرول كير وضمانه حول هدول لي على قاعده haye xukunkeedii baa la galay wadiicada haddii alaab la ii dhiibto alaabta la ii dhiibto maxaa layga rabaa inaan qabtaa waajib miyay ugu tahay ma sunnaa wuxuu yidhi waman cajaza ninka ka cajiza can xifdi lwadiicati wadiicada xafidkeeda xaruma calayhi qabuulaha inuu aqbalaa waa ka mamnuuc waa is og yahay inuusa xafidi karin marka inuu qabtaba looma ogo inuu qabtaba looma ogo ammaano way ammaanada ninkii qaban karaa oo og inuu xafidi karaa qabana وإن قدر عدو كري كرو ولم يثق وسن كلسونين بأمانة نفسي نفتي سأمانة ذو وخاف وقعب صدعان يقول إنه خيانه كلها له أخذها إنه قاتا والوكا اسمه بينه خيانة دون لكن واسك عبسان marka xaraam kama aha wax walba meesha ma jiraan laakiin inuu iska dhaafo dhibka iska dheereeyo saasa u fiican wa in wasiqa hadduu naftiisa ku kalsoon yahay inuu shaygaas xafidayo ustuxiba waa loo suneeya markaas waxay noqonaysaa nin buu ixsaan u fala marka sunno way ajar buu helay ثم هذو مركا حقبته يلزمه الحفظ انه حفظها كوازي كل لازم في حرز مثلها ايوه كلام ماشي لو حفظ حرز مطر ماشي كانوا كلا لو حفظ انه حفظ alaabta misku meel laguma xafido lacagta meel baa lagu xafidaa dharka meel baa lagu xafidaa cuntada meel baa lagu xafidaa dhuxusha meel baa lagu xafidaa waxba meel bay leeyihin ya geelu meel buu leeyahay dameeruhu meel bay leeyihin waxba meel bay leeyihin marka meeshii shaygaan lagu xafidi jiray waa inuu ku xafido xirzu mithl فإن أراد السفر هذا سفر دمعه أو خاف الموت إنه بنته كعب صدر فليردها إلى صاحبها إسكجا حلو ورنيه وحاجة يغطسه فإن لم يجده هدو سنهيل ولا وكيل وكيل كي سنه سنهيل سلم على الحاكم حاكم كوديب حاكم وأنه واتبع أيان منك هبا أيان وحنو أيان وحي وخب فإن فقد هدي لو أيو ماشي أصبح حاكم مجهو فإلا أمين إن أمين وديب أيو ونهبا لو منك هبا لي وحن كسب فإن لم يفعل هدوسا مما سوينه فما تقول انت ولم يصيبها أو سبر دارمي أو سافر بها إسكالا سفر ضمينها وضمان من كنت عديون نقول دمي والله إسكالا فإن سلمها هدو ديب إلى أمين مع وجود الحاكم سوى حاكم هلي كرة ضمنا وضمان عيالنا أن يموت فجأة منو دقدق قول انت معنا وحكا عبصد انه دقدق قول انت وحاكم جاي ومركز لين كان اسكي قدي marka dan baa ku qabatay inuu ninka u dhiibay haddaan dan ku qabaan xaakimka loo dhiibay amiin loo dhiibay maa xaakimka hore aw yaqaca fi lbaladi inuu ka dhaco waya nahbun boob aw xariiqun walam yatamakan min shayin min dalik wax ka mid ina ma makansan wuxuu yidhi أو يقع إنه دعما هانه في البلد نهر باب أو حريق قبته دبا بحصده ولم يتمكن من شيء من ذلك إنه حاكم ديبي مهام ديبي مكن فسافر بها ولا سفر ولا بحصده شيء مركز نحو الله ضرورة قبطه شيء يعني مال إلا كتورة يعني لا فكره ونفتي سي أسيب لب الجوبة التاني النهبي كلا بحصده ساسا بنا كقبط مركز مركز ندم بالله ما هيس ومحا حاكم ugu dhiibi weyday lamala wamataa dalabaha almaaliku maaligu markuu ka dalbado waa masalo kale oo ninkaan damaano kusoo geli karto ayaa meesha laga raadina ninkii maaligaa war alaabtaan ku dhiibtaysi lazimahu raddu inuu radiyaa laazima bian yukhaliya waa inuu isku ka dhex baxaa baynahu wa baynaha alaabtaadi waa taasi qaadaha yidhaah dee alaabtu alaab xoog weyn oo culays badan oo alaabta qaado aduu sii dhiibo meel lagaama rabo waa kan alaabtaada qaado asagoo wixii dhiba laga mari lahaa asagoo ha ka mare wa dhexdoodu ka baxay adiga alaabtaadi waa kaas hadday alaab yaroo la dhiibi karta ha iskaga dhib fa in akhara hadduu dib dhigo bilaa cudrin cudur la-aan asagoo cudurdaar wuxuu yidhi iisoo laab wax cudurdaar oo haystaa ma jira alaabtii waa dhiibi kara aw awdacahaa ama wuxuu u ag dhigay cinda kayrihi kayrkiisa agtiisa nin kale uu iskaga dhiibay bilaa safarin walaa daruura wax dhibaataa oo haystaa ma jiraan hebel uu iskaga dhiib aw khaladahaa bimaalin bimaalin lahu xoolo uu leeyahu ku dhex darsado أو للمودع حول كلا أو نين كان يقول يفتي أيو كل حدري أيضا بحيث ما لا يتميز ماله سن كلا سوحمه حول عن كلا كل حدرنا وحي وضيعه كتعدين وغنيس أو استعملها ثلاثة بس كاستعمال أو أخرجها من الحرز حرزي وكبحيه لينتفع بيان وقران ثم يرضى كحرسنا ماشي وكسب بحشو وحرانه استعماله فلم ينتفع ما كل انتفاع لكن ما